horta madasha waxaan uga baranay shacbiga soomaaliyeed waxay uga barteen inay shiraan wax soo saaraan waxa ay soo saareen oo warkaana ay hawsha ku dhammaato dib dambe aan la isugu soo noqon amaba wixii lagu heshiiyey laftigooda inta la khilaafo in la isqaqabsado sidii marka doorashadii adagay intay jiitamaysay oo toban jeer wax lagu heshiiyey marka dhaqankaas isaga ah waxa ay soo saareenna jidkaasu raaci doonaa sidii looga bartay tan kale waxa weeye oo kaba duwan tii hore hade haddii meeli maqan tahay puntland oo meel muhima ah haddii saxiixeedii ka maqan yahay waxa weeye weesadaasi weese hadda ansaxayso salaadeedu ansaxayso maaha waayo awal baa dalku kala googo-naayo dhibaata jirtayo muxuu ahaa waqooyigu maqnaa haddii marka qolol laga saaro ama aysan saxiixinin waxa weeye heshiiskaasi waa dhiman yahay heshiis saxa maaha waa qodob qodobka kale waxa weeye dadkan iyo xoolihiisii waa baaba-ayaan afar sano oo aan roob ka diin dalka oo abaar xun oo runtii muxuu ahaa taabatay meel walba oo aan dadka keliya ku ekayn xoolihii iyo dadkiiba taabatay oo halakaysay oo dhibaato weyn u gaarsiisay oo tirada hadda u n tu ay sheegtay nus dadka soomaaliyeed nuskood ay tahay inta muxuu ahaa maxaruusha iyo gaajada ay muxuu ahaa ku sababtay abaartu u geysatay lagamaba hadlinba lax dhukana abaar moog warayaa maciidaa la xukumahayaa geedihii iyo dadkii badhamaade iyo xoolihii maxaa looga hadli waaya abaarta dadka dhimanahayaa number one oo kow ah wixii loo qaban lahaa shaqadii laga qaban lahaa hadda haddaan dadkiiba la danaynayn waxaa kaloo la danaynaya maxay yihiin mahawada iyo iyo ciidda saxarada noqotay ciidda muxuu ahaa noqotay lamadegaanka iyo hawada miyaa loo tashanaya aan waxba laga qaban karin oo aan ognahay marka waa heshiis dhiman muxuu ahaaye una malayn maayo in wax ka hirgelahayaan sidii looga bartayba siday aan puntland shirka waa lagu casuumay oo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani casuumaadda waa loo diray waana uu kasoo qeybgeli kari weyey saameyn intee leeg ayay yeelan kartaa aad isleedahay ka maqnaanshaha shirka maadaama saxiixiis isaga uu maqnaayo oo xubnaha wax saxiixa uusan ku jirin saari maayo waxaan eedda saarahayaa oo keliya nidaam baa jira shanta dowlad goboleed waxay u dhan yihiin iyo dowladda dhexe iyo muqdishow baa horta wax ku ansaxaan haddii uu isagu muxuu ahaa cududaartay oo uu yidhi ma iman karo haddee waxaa jira waxuu kolley u dhaliilahayo in waxaas mar kale hore laga hadlo la lafa guray ahayd ma garad anigu hebel baa garliyo hebel baa gar daran midna odhan mahayo laakiin waxaan odhanayaa haddaan la dhammayn ma ansaxayso mana fulayso haddii la dhan yahayna sidaan kuu sheegay hore waxaan uga barannay in inta warqad wax lagu qoro oo warmurtiyeed lasoo saaro oo meesha haddaa la kuuran yahay bari iyo idan lagu cuno aan dib dambe wixii saa loo fiirin tan kale war guudoo iska tororoga weeye waxaa la rabaa waxaa qodobada in strategically falkii shaqadii la qaban lahaa ay dhisan tahay baa la rabaa so waxaa gartay maaha shaqadii la qaban lahaa ma dhisno kuma cadda de warkaan cid kastaa qori karta waa inshaa inshaa waxa carabiga lagu yidhaahdo wey garanaysaa marka inshaa ma shaqaynayso dalkaan wuxuu u baahan yahay wax qabad run u baahan yahay oo number one ay tahay dowladda federaalkaahi ay tahay injinka ugu weynaa dowlad goboleedana ay yihiin muxuu ahayto darsadii iyo lugihii lagu socon lahaa markaan baawur u dhigna sidii baawurka u dhigna intaa weeye
qodobada shirka looga dooday saddex qodob ayay ahaayeen ee kale ah xanaanka federaaleynta garsoorka astaynta awoodaha reer federaal iyo sugidda amniga ma intaasoo qodob oo laga dooday miyaad ka soo horjeedaa adig anugu waxba kama soo horjeedo wixii sida wax ahaayeen baan kuu sheegayaa imise jeer baa inta madasha muxuu ahaa isu timid qaranku ay warar soo saareen oo socon waayeen iyaga laftooda wararkay ku heshiiyeen xataa ay isku khilaafeen kow warku hadduusan lahayn xubin la qabto iyo fulin hadde ma shaqaynayo maalin walba annagu wartarorag ummadda soomaaliyeed tabar ma hayso waxqabad bay rabtaa maxaa laga qabtay dadkii bakti haya maxaa laga qabtay xoolaha baaba'ay maxaa laga qabtay deegaanka baaba'ay maxay ka hadleen ma ka hadleen waa maya dalka asaaskiisu waa dadka waa shacbiga shacbiga waxa ugu horeeyaa waa noloshiisa soo ma noloshii waxba lama hayo wax laga qabtay ma jirto lagama hadlinba waaba la ignoorgareeyaba waxa kaloo dhan macna ay samaynayaan mana marka anugu xataa waxaas inaan lagu heshiin inaan inaan inaan la fulinaynin waayo qaabkii loo fulin lahaa iyo iyo injiilkii lagu fulin lahaa iyo aaliyaadkii lagu fulin lahaa male marka waa waa waa waa waa ogtahay war iska war idaacadeed weeye warbaahineed weeye iska maran weeye waa maran yahay qalab baa la rabaa adeer in meesha uu ku qoran yahay waxaa la rabaa abaarta kow in number one waxay ahayd in laga dhigo dadka abaartu halakaysay iyo xoolaha baaba'ay oo ah hantidii ummadda soomaaliyed waxaynu ku noolayn lagamaba hadlinba haye haye
waayahay shirkan hadda ciidaan ka hadlaynaa marka waa maya waa tahay shirkan hadda soo dhammaaday mid kale ayaa loo ballamay oo markaa isna looga hadli doono arrimo farsamo oo guddi farsamo oo ka shaqayn doona dhismaha shirka xiga ee golaha wadatashiga qaran ee guddigaasi oo markaa soo gudbiyo talooyin warbixin dhammaystiran oo ku aadan arrimaha qaabdhismeedka amniga qaranka abriil laba kun toddobiyo toban ka hor tobanka janaayo laba kun saddex iyo labaatan marka qodobadaas oo kale so iyagu laftirkooda ma aha kuwa muhiim ah oo xilligan loo baahnaa in madasha ay ka wada hadasho
kii ka horreysa waa la shiray sanooyinka ka horreeya waa la shiray wax isbedbelan ma hayno hawr ma ogtahay waxaad ogtahay adigu hadda haysyeelyeeli dadkana beena u sheeginin haddaa idaacadaha tihin annagu waxaan ka hadlaynaa ummadda soomaaliyeed oo khatar ku jirta macluul iyo dhimasho iyo gaajo iyaga iyo xoolahoodiiba meeye maxaa looga hadli waayo yaa loo sheegaya waxaas sheegaya adiga kow qaabka wax loo maamulaa waxa weeye madaxda u sarraysaa intaysan kulmin waxaa madaxdaasi samaysaa mawduucyada laga hadlahayay isugu sheegaan muxuu aha warqada ama telefono la isugu diraa guddiyaha loo saaraa iyadoo technically waxay diyaar yihiin oo guddiga farsamada aad sheegayso gadaal laga samaynayo uu diyaariyey aragti walba iyo iyo sidii wax loo qaban lahaa baa la isu tagaa markaasaa lagu heshiiyaa laakiin kor baan inta kasoo bilaabo hoosna loo dhaadhici maayo dee waxba shaqayn mayaan madaxweynayaasha gobollada iyo madaxweynaha qaranku dariiqyada inta tagaan bay beerafalayaan waa maya waxaa la rabaa shaqada sidii loo qaban lahaa horta in laga bilaabo farsamada horta in kow number one nin walba farsamadiisa oo diyaar uu meesha la yimaado iyo guddigiisii farsamada oo halkaa ay fadhiyaan oo markaa madaxdu ay tiraahdo alla ilahay qodob qodob inta u istaagto kan saas waa u fulayaa jadwalkeedu waa kaa dadkii sidaasaa loo caymanayaa int imisaa muxuu ahayta abaartu haysaa xoolihiisa u cayminaa waraho iyo haddii la kuraya ceelashii loo qodi lahaa meeye markee laga raadiyaa waxaasoo dhan baa loo baahan yahay soomaad garan dagaalka qaabkiisii oo hadaa la kuran yahay qayaxan oo oo hadduu rabo dee sirba ha ahaado ciidamada ho haysta laakiin wax qorshaysan baa la rabaa oo cad oo loog yahay vision iska muxuu ahaa riya ah oo saasaan yeelayna anugu maanta waxaan ku dhigi karaa hadaa la kuran yahay soomaaliya kulligeed sanaan ka dhigi karaa adduunka o dhan hal dawladaan ka dhigaynaa hadaa la kuran yahay dawladaha waa la baabiinahayaa waxaasoo dhan waa la qori kara macna ay leedahay male hada guud ahaan qodobadan shirka madasha wadatashiga qaranka maxaad gebigood ku tilmaami lahayd wax dadka taabanaya dad bay madaxu yihiin uma ahan ciid iyo buuro iyo hadaa la kuran yahay biyo dad biya uma haysan ahan madax dad bay u yihiin dadka wixii tala ayaa waxa kaloo dhanna ku ducaaya guud ahaan marka qodobada shirka maxaad ku tilmaami lahayd labahamini laba maalmood aan wax culinoo caruurta ku qarinayso baa suuli kara muxuu ahaa go-aamo iyo magaciisi iyo marka maaha waxa wey waxkan abaar mooga lagu shaqeeyo maaha hadday iyagu qadeeyaan oo casheeyaan oo quraacdaan dadkii waa baaba'ayaan magaalooyinkay ku baaba'ayaan baadiyahay ku baaba'ayaan aawo dadkii dadkii mee dad baa loo shaqeeya dowladnimadu waa dadka dowladnimada dadka soomaaliyeed baa iskale ummadaa leh iyo waddan kastaba iyagu maamulayaal weeye inay waxa u maamulaan oo muxuu ahaa u kala qaybiyaan oo u waxeeyaanoo hadda meeshii daran muxuu ahayd xoogga la saaro o laysugu tago weeye waxaa loo baahan yahay waayahay ugu dambeyntii madasha wadatashiga qaranka dardaaranka aad ujeedinayso muxuu yahay
waxaan ujeedinayaa wax socon kara ha ku heshiiyeen hana la fuliyo the moment marka la saxiixo waa in shaqadu bilaabataa waa in abaaraha iyo dadka tabaal oran lahaa mobilizationkii la sameeya waa in si dagaalka loo geli lahaa mobilizationka la sameeya waa in dagaal laku leeyahay weliba dagaalka waxaan qabaa dagaalku noocyo badan weeye nooca xabadda ama aha noocyo kalaa jira waa in lagu soo daraa soomaad garan waxaad dhimanahayo islaynayaa soomaali weeye labada dhinacba in wixii la xadi karo wixii wadahadal lala geli karo wixii laga soo saari karo furinta qaabkaasaa loo baahan yahay waa caruurtayadii waxaa islaynayaa soomaad garan xaggii dawladdana ciidamadeeda baa dhimanaya xaggan qolada muxuu ahaa xirmana waxaa caruurtayadii weeye sidii loo soo yani waxaa la rabaa strategy kamila loo baahan yahay ma ahan bahashu turorog maaha waxaan marka ka rabnaa madaxda waxaan ka doonaynaa madaxdu waxay madax ku yihiin dadka dadkiina dhib baa haysta soomaad garan dadkii dhib baa haysta dhibta dadka sidii looga furfuri lahaa oo loo looga hortegi lahaa macaruusha iyo abaarta iyo amni darrada oo qayaxan oo mechanism socdo ah oo laga howlgelayo markiiba ayakoo midaysan inay sameeyaan baa la rabaa camali waxaa ah functionaala shaqaynaya ahlan wasahlan